Degmada Xaaji Saalax ee gobolka Daad Mareer ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhamaysatay sanad dugsiyeedka labada kun labaiyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka islamarkaana ka aflaxay maxadka alhuda munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo martisharaf kale sheekha cabdirashiid ibraahim kaahil maamulaha guud ee maxadka alhuda ayaa ka warbixiyey maxadka muddada uu dhislaa iyo shaqooyinka uu qabto aynu sida aynu arkaynay ardaydeennuna innagoo maxadkeedani muddo gaaban uu furnaa waxa weeye kaalmaha ugu sarreeya waxa weeye markaa ka soo qaaday waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiinta ardayda la dadaalaysay ee iyaguna waxa weeye wax markaa daba taagnaa ee qaarkoodna waalidiinta ardaydaba marka ay ka mid yihiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardayda waxa weeye markaa iyaguna cilmigaa xambaaray qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyay ardayda qalinjibinaysa waxaa ayaa lagu mahadnaqayaa wadkaaga ilaa xafladda sharabtada aanu maanta joogno isugu keenkeenay ee dadka sharabtaadeh kuwa waxbaranaya iyo kuwii waxbarayay iyo kuwii abaabulka waxbarashada u waday oo meel kasta uga yimi isu wada yimi aada iyo aada iyo aada iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayaan waxaan ka baryayaa inuu qof walba miisaanka xasanaadka u saaro maxadka alhuda sida dadaal kale ee haddii ilaahay kuu runyahay firfircoon ee uu magaaladan waxtarka badan ugu sameeyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilmaha diinta la baray waalidow haddii aad dhibatona waa kii ku anfaca weey hadday dumarku hagaagaan da-yartii dhalanaysa ama ubadkii ama dadkii waawanaaye guriga imanayay dhammaan runtii way sixi karayaan way hagaajin karayaan dhalinyarada waxbaratae sida fiican inoo wacdiyeyse inankii khudbadda inoo akhriyey inankii carabida ku gebiyaayey inankii carabida ku gebiyaayeyna ee halkana yaa wax raacina maasha allah dhaha xaflad maanta la dhigo oo ugu qiima badan xaaji saalax xaflad diin lagu wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaa ciddii soo qabanqaabisay culimmada ka soo qayb gashay ninkii hirgeliyey kuwa wax dhigaya ilaahay khayrgeeda idin siiyo si kastaba ahaatee ardayda dhamaysatay sanad dugsiyeedka labada kun labaiyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka islamarkaana ka aflaxay maxadka alhudda ayaa ah dufcadii labaiy tobanaad ee ka qalinjibisa maxadka tan iyo markii la aasaasay